بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى من مباحث دلالات الألفاظ alfaadii tusiinteeda mabaaxisteeda ayuu ka mid yahay annasu naski iyo wadaahiru daahirka faalaxkaamu axkaamtii alsharciyatu sharciga loo nasbeeyey taaratan mar tu'khadu waxaa laga qaataa min nasi lkitaabi kitaabka naskiisii xaggiisa iyo wasunnati sunnada naskeedii xaggiisba wa huwa naskana allafdu lafdi waay lafdigaasoo alwaadixu macnihiisii cad yahay alladii lafdigaasoo laa yaxtamilu aan ixtimaalin ilaa daalika kaas mooyaane kaasoo almacnaa macnaha ah wa taaratan marna tu'khadu waxaa laga qaataa axkaamtii min daahirihimaa kitaabka iyo sunnadii daahirkooda xaggiisa wa huwa daahirkana maakii waaye dalla tusiyey calaa daalika kaas korkiisii macnaha iyo xukunka ah calaa wajhi lcumuumi caamnimo wejkiisii korkeeda ku tusina cumuumkaasoo allafdiyi lafdi loo nisbeeyey aw ilmacnawiyi ama macno loo nisbeeyeyba almanduuqu ayaa ka mid ah iyo walmafhuumu mafhuum wa taaratan marna tu'khadu axkaamtii sharciga waxaa laga qaadanayaa min almanduuqi manduuqi xaggiisii wa huwa manduuqna maakii waay dalla tusiyey cala alxukmi xukunkii korkiis tusiyey fii maxalli nudqi dhawaagga booskiisii dhexdiis ku tusiyey wa taaratan marna tu'khadu waxaa laga qaataa axkaamtii sharciga ahayd min almafhuumi mafhuum xaggiisa laga qaataa wa huwa mafhuumkana maaki waaye dalla tusiyey cala alxukmi xukunka korkiis tusiyey bimafhuumi muwaafaqatin waafigadii mafhuumkeeda ku tusiyey in kaana huwa mafhuumkaas hadduu yahay musaawiyaan mid la siman lilmanduuqi manduuqi waa aw amase awlaa ama ka owliyeysan yahayba mafhuumkii minhu min almanduuqi manduuqi xaggiisaaba kaga owliyeysan yahay inuu saas ku tusiyo waay aw bimafhuumi lmukhaalafa inuu ku tusiyo mafhuumkii xukunkii mafhuum lmukhaalafa waay khilaafadii mafhuumkeed idaa khaalafa haddii uu khilaafo mafhuumkii almanduuqa manduuqa khilaafo waay fii xukmihi xukmi lmanduuqi manduuqi xukunkiisuu khilaafay saas inuu ku tusiyaa dhici karta likowni almanduuqi manduuqi ah ashidiisii darteed ayaa u khilaafay wasifa mid la sifeeyey oo biwasfin wasfa lagu sifeeyey noqday manduuqi aw amase shurida ama la shardiyey fiihi manduuqi dhexdiisii shardun shardo loo shardiyay sidaas uu khilaafay waay idaa takallafa haddii uu dib dhaco dalika kaas kaasoo alwasfu wasfigii ah oo manduuqii loo lagu wasfaynayay lagu wasfaynayay lagu sifaynayay aw ishardu ama shardigii ah haddii mid dhaco oo shardigii loo shardinayay manduuqa takallafa alxukmu xukunkiina waa dee waa takhallufaya oo waa dib dhacaya xukunkii markaasi ma tusinaya waay wuxuu ku tusinaya xukunkaasi wasfiga lagu sifeeyey ama shardiga lagu shar loo shardiyey haddii labadii la waayayna maba tusinaya xukunki xukunkina waa dibdhaca waay waa isbedelaa ayib musanif raxmat ullahi aleyhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano usuul ulfiqhi dhexdiisii dalaalaat lalfaad dilaalaad dalaalaad dulaalaad saddexdaba waa la akriyaa idan dilaalaat alalfaad waxa la yidhaahdo ayuu rabaa meeshaani inuu kaga hadlo xuk- axkaamtii aan soo marnay oo sharciga ahayd axkaamtii aan soo marnay oo sharciga ahayd waxaa laga qaadana la dhahay afar arrimood alkitaab والسنة والإجماع والقياس الصحيح wuxuu noo sheegay afartaasi laba ka mid a noo sharaxay musanifka kuwii kalena way dhiman yihiin labadii kalena labadan iyo labadii dambe dhexdooda ay wuxuu keenay waxaa la yidhahdo dalaalaat lalfaad marka haddaba aayaddan oo qur-aanka ah haddii xukun laga qaadanayo ama hadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sunnada nebiga laga qaadanayo xukun see looga qaadanaa see aad uga qaadanaysaa xukunkaasi see kugu tusiyey xukunkaasi kitaabkan ama aayaddaani see xukunkaasi kugu tusisay oo see saas ugu qaadatay adi arrinta saas inay tahay see uu qaadatay see kugu tusiisay hadiidkaasi inuu xukunkaasu sheegay aad ka qaadatay see kugu tusiyey xukunkaas ugu qaadatay adi saasi alfaadaasi ayaa meeshaani kaga hadlaya musanifku raxmatullahi calayhi alfaadaanna waa alfaad in la barto muhimun jiddan usuululfiqi haddii aadan baranin kan maba garan karto qaabkii wax u qaadatay baabka ugu muhiimsan waa ayuu ku jiraa wuxuu leeyahay marka haddaba firi min mabaaxitثi dilaalaati اlalfaad alfaada tusiinteeda mabaaxisteeda iyo baaritaankeed ayuu ka mid ahaaday annasu naski iyo wاdaahiru daahirkii waa faalaxkaamu axkaamtii axkaamtasoo alsharciyatu sharciga loo aaneeyey hee maxay ahayde me way shan taaratan mar tu'khadu waxaa laga qaadanayaa axkaamtaasi xukunka waxaa laga qaadanayaa xukunka meeshaad ka qaadatay iyo qaabka looga qaatay ayuu rabaa inuu kuu sheego taaratan mar tu'khadu waa la qaataa axkaamti min nasi lkitaabi kitaabka alleh naskiisi xaggiisa la qaata nas hadda meeshaan daliil lagama wado nas mar waxaa loola jeedaa daliil soo ma laakiin hadda meesha daliil ahaan loolama loolama jeedo waxaa loola jeedaa asigaa noo sharxi doona fiiri marka tusiinta macnaha asiga ku tusinaayo oo wax kalena aan ixtimaalaynin hal macno mooyaane ayaa laga wadaa sidaas noo taariifin doona fiil min nasi lkitaabi kitaabka naskiisa laga qaato marka iyo wasunnati sunnada naskeeda xaggiisa laga qaata naskii rabaa marka waa inuu kuu tacriifiyo fiil wuxuu leeyahay wa huwa naskana allafdu waa lafdi nasku waxaa waaye lafdi waaye lafdu muxuu markii uu dhahay muxuu saarayaa xadiidu nafsi iyo ishaaradii xadiidu nafsi iyo ishaaradi wixii la midka ah ayaga lafdi ma ah allafdu way lafdigaasoo alwaadixu macnihiisii cad yahay wuxuu saarayaa daahirkii daahirka macnihiisii ma ada sida noo imaan doonto insha allahu tacaala waaya alwaadixu macnihiisii cadda wuxuu saarayaa daahirkii aladii lafdigaasoo laa yaxtamilu aan ixtimaalaynin ilaa dalika kaas mooyaane kaas waa almacnaa macnaha macnahan oo aayaddaani sheegtay lafda ahaan ugu jiro oo lagu dhawaaqay lafd ahaan ugu jiro mooyaane macno kale marna ma ixtimaasho maba tusinayso macno kale lafdigan ayada aayaddan ku dhawaaqday ama xadiidkan ku dhawaaqay mooyaane macno kaleba maba tusiyo macnigaas asi ku dhawaaqay mooyaane macno kale ma tusinayo haddii aayaddan ama xadiidkan marka macni alfaadiisii macnaha ku tusinayo si kale macno kale aan aqbalayn aad aragto waxaad leedahay nas ayaad leedahay marka nas ahaan aa u qaatay aad leedahay nas ahaan ee u qaatay bilmithaali yatadixu lmaqaal tusaale tusaaleaan u samayno si aan ugu fahamno haddaba mitl qowlihi tacaala ilahay golkiisii oo kale faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaamin fi اlxaji wasabcatin ida rajactum tilka casharatn kaamila aayaddaas faman qofkii lam yajid aan helin ama aan helaynin maxaa hadiidii xaajigii xajkiisii ahaa mutamati ama tamatuc ama qiraan qaarin ama qiraan haddii haddii waayo maxaa laga rabaa soon sooma soonna laga rabaa qofkii marka haddiidii aan helaynin fasiyaamu halaathati ayaamin maalmo saddex ah soonkoodii ee dushiisii ah fi lxaji xajka dhehdiisii inuu ku soomo saddex maalin ee dushiisii ah xaggee ku soomaa xajka ayib haddaba aayaddan fasiyaamu halaaثati ayaamin fi lxaji halaaثati ayaamin lafd way soo ma maxay muxuu tusinaya lafdigaas in ku soomayo qofkan xajka saddex maalmood ma ixtimaalaya lafdigaani afar maalmood ma jirto shanna ma jirto saddex i barna ma jirto saddex iyo laba i barna ma jirto mar walba macno kale maba ixtimaalo ilaa saddex maalmood mooyaane aayad marka nas waay marka kan waa la yahahdaa nas waay maxaa yeelay macno kale oo saasa loola jeeda saddex keli ma ahane intaasa lagu dara intan waa laga nuqsaaminaya saas loolama jeedo saasa loola jeeda wax dhahay ma laha waxaad dahay macno kale ma tusiyo ilaa saddex saddex ku tusinaa maxay sheegta ayada saddex saddex bes wa sabcatin idaa rajactum toddobana markii soo laabatana soomaysaan wa sabca idaa rajactum maxaa ka fahmaynaa idinaas markii qofkii xaajigii soo laabto gurigiis markii imaado waddankiisa soo laabto maxaa laga rabaa saddex saddex ka badan ma laga rabaa maxay toddoba dheh toddoba ka badan ma laga rabaa ma jirto toddobadii laga rabaa bes toddobo toddoba i bar ma jirto sideed ma jirto sagaal ma jirto bes toddoba laga rabaa bes ma jirto xaggee qaadatay nasilaaya he toddoba wayba macno kale ma itimaasho toddoba bar hadda kuma darsanto bar waxba kale iska badaaye tilka casharatun kaamila taas waxaa waaya toban kaamila waay haddana laisku daray qofkii laga waayay ama waayay hadyigii lasku daray imise maalmood laga raba ay sheegtay aayaddaani toddobo ee toban toban oo kaamil ah toban waay toban ka badan ma laga rabaa maxaa xaggee ka fahmnay in aan laga rabin toban ka badan cashara nasul aaya cashara kow iyo toban ma jirto de laba iyo toban sagaal ma jirto ee toban kaas marka maxaa la yidhahdaa nas xukun oo nas a waay xukun nas a laleeyahay xukun nas a waay iyo waqowluhu tacaala oo kale amase waqowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa maya ka hor aayad kale wa qowlihi tacaala waa ku darayna dhima laha wadka qoro tii hadda qortaysa qoro tan kalena waa ku darayn insha allah والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق توقي والسارقة إيوه توقيدي نين ناقوى توقي نينكي توقاها إيوه والسارقة ناقتي أو توقي دهيد إيه فاقطعوا قويا أيديهما قعمهودي قويا واي aayaddaasi shaahidka hagee horta aydiyahumaa waay aydiyahumaa nas waay maxay nas ku tahay qofkii wax hado nin ama naag in meel kale aan laga goynaynin ilaa gacmaha mooyaane gacanta mooyaane meel kale lagama gooyo lugta laguma gooyo dhegta lagama gooyo madax ma aha hee gacanta waay bas aayaddan marka gacanta wax ka badan in laga gooyo tuug marna maba jirto waay waxaan ka qaadanaya xukunka naska aayadda oo gacmaha bisa waay iyo wa qowlihi tacaala oo kale qul huwa allaahu axadun qul huwa allaahu axadun qul dhe nebi moxamedow huwa mas-uulka lasweydiinayo la su-aalayo allahu allo allah waay axadun keligiis waay waa icraab ama huwa shaniga allahu alle axadun keligiis haddaba axadun maxaan ka fahmaynaa allah inuu yahay hal bis laba ma aha saddex ma aha haaf ma aha hal waay xagee ka fahmnay axadun nasul aaya waay macno kale ma ixtimaasho oo ah laba laga wadaa macno kale ma ixtimaasho oo ah saddex laga wadaa marna si kale ma ihtimaansho ilaa hal inuu yahay allah tabaaraka wa tacaala mooyaane iyo wa qowlihi sal alay wasalam nabiga hadalkiisa oo kale iyo wa qowlihi sala allahu alayh wala alihi wasalama mithaalku waa badaysanaynaa insha allah si aan ku faham ugu fahamno huwa alطahuuru maauhu alxilu maytatuhu huwa maau lbaxrigi ama baxarki aلطahuuru waa mid lagu daahir qaato daahirna ah daahirna ah laguna daahir qaato maauhu biyihiisi alxilu xalaal maytatuhu baktigiisiina xalaal waa hadda aلطahuuru lafdigaasi xadiidka ku jiro hee macno kale oo طahuur aan ahayn haddii saan asagoo a dada la fatixiyo dahuur ah la yidhaahdo sidiisii asagoo oo dahuur ah macno kale dahuur aan ahayn ma istimaalaya ma ixtimaalayaa maya maxay ixtimaalaa keli ah in lagu daahir qaato biyihiisi bes si kastaba daahir ay yihiin besba baddo biyaheedi daahir qaato cabitaan haddaad rabto wax ku karsasho haddaad rabto ah ku dhaqdhaqasho haddaad rabto si walbo mar walba hee wax dahuur badda biyaheeda dahuur wax aan ahayn ma tusiyo hadiidkan soo maha in lagu daahir qaad qoro lagu daahir qaadanayo mooyaane wax kale ma tusiyo waaya iyo nb waxaa ka mid ah qowluhu sal allahu alay wasalama iyo wa qowlihi sal allahu alay wasalama fi arbaciina shaatan shaatun fi arbaciina shaatin shaatan shaatun fi arbaciina afartan dhexdooda shaatan min shaatin ah ari ah shaatuna laga rabaa kuwaajibo ku waajibto ariga markii uu gaadho afartan maxaa laga rabaa zaka ah hal ri soo ma shaatun marka maxaa ka fahmaynaa afartan arigii markii uu gaadho in aan laga rabin wax ka badan hal ri laba lagama rabo ka badan waa ku caddahay hal ri besa laga rabaa hal ri ayaa laga rabaa iyo qowlihi tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda azaniyatu tii zanaysatay wazani iyo kii zanaystay fajliduu qarbaasha kulla waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah mi'ata jalda boqol qarbaasha aayaddan marka naskaad maxay na tusiisay in la garaacayo nin inaag haddii ay zanaystaan guurna aan soo marin hee boqol qarbaash boqol mooyaane wax kale ma ihtimaasha ayaddaani maya wahlu majara idan sidaasi ayaa lagu wadayaa ilaa si kale ma jirto macnahaasa lagu xumbaara marka macnihiisii ayaa saasa lagu xumbaaraya macnihiisii oo saasa in lagu xumbaara ayib haddaba naski xukunkiis waa maxay marka nas haddaan la arkay waaba la arkay waa kana xukun uu sheegay xukunkaasi naska ah maxaa waaye he xukunkiisii xukunka naska xukunkiis maxaa waaye xukun nas aad aragtay maxaa lagaa rabaa adi inaad ku camal fashid waajib waay yajibu an yusaara ilayhi walcamalu bih walaa yucdalu canhu ilaa binaasikhin ama wa sahw ilaa binaasikhin aw daliilin saarixin waa saas saas waay alcamalu ama yajibu an yusaara ilayh xukunkiis maxaa waaye yajibu waa waajib an yusaara in ilayhi xaggiisii la ahaado oo loo laabto walcamalu bihi in lagu camal falo waajib way walaa yucdalu canhu lagama leexanaayo nas lagama leexdo ma aragtay waajiba kugu yahay inaad qaadatid oo ku camal fashid ilaa binaasikhin haddii yimaado mooyaane mid nasakhayo naasiki naskii nas nasakhay haddaad aragtid mooyaane aw amase daliilin saarifin way daliil sarfinaayo naskaasi daahirkiisii ka sarfinaayo haddii la helo mooyaane lagama leexan karo waa lagu camal falaya macnihiisii raaj ayaa la qaadanayaa meel kale looma leexan karo way meel kale looma leexan karo waayahay mithaalkiisina marka kaas waay marka wuxuu u qiibsamaa laba qiibood waa soo khulaasaynaynaa naskii oo nas yanqasim ilaa qismayn wannasu yanqasimu ilaa qismayni nasku wuxuu u qiibsamaa laba qiibood axaduhumaa yaqbalu ta'wiil والقسم الثاني لا يقبل التأويل أحدهما يقبل وحو أقبل يا التأويل تأويل وأقبل يا تأويل كان وحلقة تأويل كي بمعنى تفسير كها إيو معنى أسيغا سي آن كل حين أيو كلا كالراجع حسن لو عريوه والقسم الثاني لا يقبل التأويل قسم اللبادنا تأويل ما أقبله وهو النص الصريح هو كيف كان تأويل كان أقبلين النص الصريح kan tawiilka aqbalayna annas hayru sariix la yihahdaa ayib antaasi marka kii tusaalihiisii waay naski daahirkii u imaam hadda wataaratan tukhadu min daahirihimaa usoo laabo mithaalka ku badinay mooyaan wax badan maahane wataaratan marna tukhadu waa la qaadanaya axkaamtii min daahirihimaa kitaabkii iyo sunnadii daahirkooda xaggiisa laga qaadanaya marna waxaa laga qaataa xukunka ama axkaamta kitaabka iyo sunnada naskoodii ma ahane daahirkoodii daahirkoodii wa daahirkoodana waxaa laga wadaa aayaddan ama xadiidkaani hee hal macno wax ka badan ayaa ixtimaalaa hal macno wax ka badan ayuu ixtimaalayaa laakiin waxa waajib ah midka raajaxa ah in la qaato midka marjuuxgana laga tago ayaa markaas waajib daahirka in la qaato oo sida raajaxsan ah daahirkaasi waxa ka leexinaya haddii la helo mooyaane isagana daahirkaasi ayaa la qaadanayaa daahirkaas waxa ka leexinaya haddii la hela mooyaane isagana haddii daahirkii in lagu fasiro ama daahirkaasi midka ka soo horjeedo in lagu fasiro kii daahirka wax ka raajax badan ay noqd ay uu noqdo kan ka soo horjeedo oo raajax noqda inuu raajax noqdona daliilka la tusiyo markaasi kii daliilka la tusiyey inuu kan laga raajahsan yahay daahirka laga raajahsan yahay tusina la qaadanaya laakiin in macno oo dee daahirkaasi ka leexinaya ka raajaxsan daliil aan ku imaanin waxaa lagu baaqaana la qaadanayaa daahirkii bes waay asagna waa tacriifina musanifku fiiri saasaa laga wadaa daahir haddaad maqasho hal macno wax ka badan ayuu ixtimaala waay nasna hal macno wax ka badan maba ixtimaala waay daahirna hal macno wax ka badan ayuu ixtimaalaya waay ama laba macno ama ka badan saddex hataa waa dhici karta kaasaa laga wadaa wa taaratan marna tuukhadu hiya axkaamtii waa la qaataa min daahirihimaa kitaabka iyo sunnadii daahirkooda xaggiisa laga qaadanaya wa huwa daahirku muxuu yahay asagna daahirkii u tacriifina marka waa yahay laa yaxtamilu ila dalika almacnaa ixtiraas ma ka saarnay naskii mafhuum iyo mujmal ayaa meesha ka baxaya ma sheegin haa maxaad leedahay ها نسكي ونسكي نسكي مركان جوني اللفظ احتراز كسرني سوما الواضحنا ما كسرني الذي لا يحمل إلا لا يحتمل الا ذلك المعنى انا احتراز كسرني ما يا حبها يا ميشاسي لا يحتمل الت- مركي ال- ال- لا يحتمل الا ذلك المعنى مركي لي وحو صار يا المفهوم والمجمل واهل داي مفهوم كنا كنا كوي وانا ايمان دونا مجمل كنا انا ايمان دونا ان شاء الله لبداسو صار يا ما حيل لبداسي macno kale ay ixtimaalaan mafhuumka iyo mujmalka labadaba macno kale ay ixtimaalaan soo ma saas u jeedaa waayahay meeshaynu soo laaba marka wahuwa daahirik maakii waay dalla tusiyey calaa daalika kaas korkiisa tusiyey kee macnahaas oo xukunka ah waay xukunka daalika kaas oo xukunka ah حكم معنا ومعنا كنت سينا سما حكم ذلك كاس كنت سينا كي حكم حكم كنت سينا معنا حكم كي كنت سينا على ذلك كاس حكم كدوشي سكوت متو كنت سينا لي هذا سيكو كنت سينا مرك على وجه العموم عام نما وجه سيوا العموم كسو اللفظي اللفظي اه سي عام اه اللفظي اه او اياكو كنت سينا كواد أو أما سأل معنوي أما معنى معنوي أه عموم لفظي ما هنا ومعنوي عموم لفظي أيكو كنت سينية معناها سي أم حكم كاسي أو حكم كنت سينية عموم لا أه معنوي أه كاسل يدا ومدك حكمك كنت سيو كنت سينية على وجه الأموم عموم وي عام نمو وجه كده عموم كسؤال لفظي أه عموم كاللفظي أمرك الله بقى لفظي إيوه معنوي أما عموم كيسي لفظي wixii dhan waa shamlinaya ama cumuumkiisii lafdi maaha laakiin waa macnawi istiqraaq oo kale wa waa maashaynaya saasa ku soo gala asaga lafdi ma aha kama wado laakiin istiqraaq waa koobsanaya waa soo galaya kaas oo kale ayaa ee kugu tusiyey kii kaas kugu tusiyaa la yidhahdaa asagana daahir tusaale oo keena marka مثال الظاهر قوله تعالى قوله تعالى وجاء ربك ربك آية يمت وجاء ربك نبي محمد ربك آية يمادي أما ربك أنا يمادي طيب هذا آية سي محنك قادنين حكنا هرت إنه الله تبارك وتعالى إيمانايو macnaha daahirka ah oo raajaxsan aayaddaasi lagu ximbaarayana muxuu yahay in nafsadiisii alla imaanaya sooma qiyaama laakiin macno kale ma ixtimaali kartaa haa maxaa waaye amru rabbika rabbigaaga amarkiisa imaanaya in la dhaho qof meeshaasi ka soo galo way dhici kartaa sooma way dhici kartaa yaa ka mid ah ashaacirada way waxay leeyihiin saan lama dhahay allah amarkiisa imaana saasay dheheen wajaa amru rabbika ayay dheheen haddaba marka aayaddaani maadaama labadaasi macno ixtimaalayso wax ixtima daahirkan as aayaddan naga tusiisay ka baxsan ma la aadaynaa ilaa haddii daliil daahirkan u diidaya imaada mooyaane maya waajib waxa ah ee daahirka aayadda tusisay in lagu qaato waajib waxa ah siday ku timaaday oo ah wajaaa rabbuka aayadda daahirkeeda saas way soo maha si kale qof kale waa u dhici karaa oo waa dhici karaa oo amru rabbika waa dhici karaa laakiin sax maa marjuux waay amru rabbika raajixna jaa rabbuka waa raajixsan idan ayadoo marka aayaddaani nas ka leexinaya aan imaanin aan helin ma ka leexin karna macnahani dhowr macnoba ha ha ixtimaashee maya waxaan ku baaqahanaynaa daahirkii markii horena tusiisay ilaa wax daahirkaasi ka bixinaya la helo la helo mooyaane iyo wa qawlihiyaa ka mid ah wa qawluhu ilahay hadalkiisii fataxriiru raqaba fataxriiru raqaba waayahay iyo waxaa laga rabaa qofkii uu dilo hee qof muslim ah khata u dilo maxaa laga rabaa qoor xurayntay soo maha addoon inuu hureeyo ayaa laga rabaa haddaba aayaddaani daahirkeed maxaan ka qaadanayna masna tusiisay qoor in la xoraynayo oo keli ah qoortaasi ama ha ahaato hee mid mu'minad ah ama ha ahaato mid gaal ah kaafirad ah ha ahaato si kasta ha ahaatee waxaan ka qaadanaynaa na tusinaysa daahirkeed in aayaddaasi ee qofkaasi laga rabo qoor xuraynteeda oo keli ah qoor xuraynteed oo keli ah waay daahirkaasa qaadanaynaa ilaa aan helno wax daahirkaasi ama qayidayo ama saas aan loola jeedin tusinayna imaado mooyaane ma jirta laakiin naska nas kale in san aayaddan raqabo keligeeda aan loola jeedin oo loola jeedo muumina haa markaasi maxaan qaadanaynaa kii kale muuminada sheegaya qaadanaynaa maxaa yeelay kan waa la qayiday ilaa laakiin kaas aan ka ka arkayno maxaa marka hore qaadanaynaa daahirkii ayaa qaadanaynaa daahirkii ayaa qaadanaynaa waay waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu alayh waali wasalama qowluhu sala allahu alayh waala alihi wasalama tawada min luxuumi libili tawada min luxuum alibili tawada wayse qaadaniyaho min luxuumi alibili geeli hilibkiisii hee ka weyse qaado hadeedkaasi daahirkiis muxuu tusinayaa in geel hilibkiisii qofkii cuno ka weyse qaadanayo ee daahir ku yahay sooma hadeedka ama hilibkaas ee ha la kariyo ama yaa la karinine ma cuntay haa hilib ma yahay haa geel ma yahay haa eber way in la weyse qaadanaya sooma waa yahay haddaba weyse qaadkaasi oo xadiidkaani lagu sheegay geeli hilibkiisi in laga weyse qaata ah ee ma dhihi karnaa weyse qaadkii sharciga loolama jeedo waxaa loola jeedaa luqawi iyo nadaafad ahaana laga wada ma dhihi karnaa ma jirto maxaa dhahay he nas la ka leexinayo ma hayno daahirkii aayadda ama daliil kale ma hayno oo daahirka xadiidka dheh ka leexinayo ma hayno idan waxaan ka xumbaaraynaa macna raajix ah ah oo ah in weyse qaadka laga wado afartii xibnood sharciga in la dhaqo faray afartee ha gacmaha lugaha wejiga madaxa waay madaxa ma la dhaqaa min baab taqliiba waaye afarta waa la dhaqa saasa la dhahay waaye idan weyse qaadkan xadiidka lagu sheegay maxaan leenahay marka luqawi ama sharci waaye sharcigii waay maxaa dhacay wax ka leexinayo daahirka aayadda ma hayno haddii aan helaynin saasna waxaan leenahay in hilibka geeliisii geel hilibkiisii laga weyse qaadanayo aan leenahay haddii laakiin daahirka waxa ka leehinaya aan helno naska daahirka waxa ka leehinaya haddii aan daliilkii aan helno xukunkii daahirka ka leehinaya haddii aan helno maxaan samaynaynaa wixii leehiyey ayaan qaadanaynaa markaasi wixii leehiyey ayaan qaadanaynaa tusaale ahaan kaas waxay u tusaalaa asagoo daahirka wax laga leehiyey qowluhu tacaala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت مركي آت أخريصه القرآن قرآنك هي فاستعذ مغنقل بالله الله من الشيطان شيطان كحقي سكي مغنقل شيطان كاسو الرجيم إلهي نحرستي سي لغا بريي لغا رجمي آية داسي وقرآن كالله محين تسيسي هورت مركوري حكم صوما xukunkaasi maxaa waaye in qof allaale qofkii qur'aanka akhriyo markii akhriyo kadib acuudu billahi min ashaytan rajim dhahay sooma maxaa lahayd faidaa qara'ta maxaa waaye qara'ta waa ficil maadi sooma ficil maadi waa alqur'aan markii aad akhriyeyso hee meeshii aad rabtay inaad joojiso aada joojiso istaagto ee fastaciidu billahi min shaytan maxaa dhacay fa'd maxay faa'iidaynaysaa tacqiib soo maa qur'aankii markii aad akhriso kadib acuudu billahi min shaytan rajiim dheh nebi maxamed waay waana amar amar maxaa laisku ogaa yadullu alwujuub ilaa haddii la helo saarif mooyaane hadda marka aayaddan daahirkeed xukunkuna tusiisay maxay tahay qof allaale qofkii qur'aanka markii akhriyo kadib inuu la imaanayo acuudu billahi min ashaytaan arajiim daahirkaas ma qaadanaynaa haa marka hore daahirkaas qaadanaynaa daahirka qaadanayna maxaa dhahay ilaa haddii aan helno daahirkii wax ka leexiyo ma haddii helnana kii leexiyey kan waa laga raajix noqday soo maa kii waxaan qaadanaynaa marka raajixiga kan murjixu noqday kii kale raajax aha in daahirkan aan lago xukunkan aan daahirkan laga qaadanaynin tusinayo in si kale loola jeedo kaasaan qaadanaynaa maxaa ah haddaba xadiid ayaa soo aroray cabdillahi bn mascuud xadiidkiisii kamaa hee akhrajahu ibnu khusayma xadiidkii cabdillahi bn mascuud cinda bni khusayma hee inuu dhaha abdillahi bn mascuud أن كان يستعيد قبل القراءة واحد قدر يسأل لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد قبل القراءة حديث كم أوه ابن سعود كان يستعيد قبل القراءة كان يا واي نبي يستعيد وهو مغنغلايو الله مغنغلايو قرما قبل القراءة عبد الله بن مسعود حديث كي سواي عند ابن خزيمة كسوغان idan aayaddaani waxaan fahamnay in loola jeedin daahirkeeda oo ah qur'aanka markii la akriyo kadib acuudu billaahi min ashaytan rajiim aan la dhahaynin oo la dhahayo qabla alqiraa soo maha macnaheeda marka muxuu noqonayaa faidaa aradta qiraa'ata alqur'aan hee fastaciid billahi min ashaytan rajiim saasaan leenahay saasi ayaan leenahay ayib waxaa ka mid ah kale qowluhu tacaala وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم مركي وحكا لإبسنيسان مركا تسمية مركي وحكا لإبسنيسان إيه مركا تسمية واي الدليل دي صارف أيا أخرين هذا أنا أخرين وكوس عبد كيف تدمبي وايه إيه وأشهدوا ذوي عدل وأشهدوا إذا تبايعتم آية داسي الظاهر كذا حين تسيسي يا إن قف الله قف كي وح إيبسنايو مركي وح إيبسنايو واجب يكوتا إنو سميو مركاتي ظاهر كذا ساسوي هذا سوما ظاهر كذا ساسوي ظاهر كذا مقادنا هنا ها إلى أن هلنو صارف صارف ما هنا ها waa yahay saarif hee waan haysanaa saarif ayaan haysanaa maxaa waaye saarifka aan haysano oo aayaddaasi daahirkeeda ka leexinayo waxaa soo aroortay nebiga alayhi salatu salaam xadiid ka sugnaaday ee soo saareen dheh abu daawuud iyo tirmidi maya abu daawuud innasaa'i iyo axmed oo xadiidkii khusayma xadiidkii khusayma oo nebigii baaca walam yashhad ay soo aroortay baaca walam yashhad nebiga ee baaca waa iibiyey walam yashhad asagana ma markaato ma samaynin idan aayadda daahirkeeda laga moodee hee macno kale saasii ka raajaxsan ayaa tusiisay ka leexisay daahirkii idan xukunkii daahirkaa waa la leexiyey si kale loo leexiyey marka asalku waa saas daahirka xukunkii daahirka aayaddaasi ama ama diidkaasi daahirkiisi in lagu qaato lagu xukumo waay ilaa haddii yimaado saarif mooyaane haddaba marka xukunkiis maxaa waay kaan isagana daahirka xukunkiis naska xukunkiisa waa soo qaadanay soo maa daahirka xukunkiisa la iska rabaa حكمه العمل بالظاهر واجب واي العمل بالظاهر واجب العمل العمل بالظاهر واجب واي. ظاهر كين لو عمل فلو واجب واي واجب واي إلا بدليل يصرفه عن ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ظاهره إلا الدليل هدي له لو كل حين يظهر كسمو يعني لأن هذه طريقة السلف الله طريقة السلف نوع أساس لأن هذه طريقة السلف تنته ظاهر كذا حكم كالظاهر كيسي ama daahirka in lagu camal falo waajib inay tahay dariiqadii salafu saalix waay salafu saalix dariiqadiisii waay bal ninkii la yidhahdo ashawkani ijmaca ka soo naqliyey bal naqara alimaam ashawkani hee bal naqara alimaam ashawkani إجماع الصحابة على ذلك إجماع الصحابة على ذلك بل نقل الإمام الشوكاني وحصل نقل إجماع الصحابة إجماع الصحابة الصحابة يسكوا فقصنين على ذلك كاس الظاهر كن لغام الفلاة كتاب كيس أو كسو نقلين وحالي أو كتاب كيس أو إرشاد الفعول إرشاد الفعول إرشاد الفعول كتاب كيس الدهاية أصول فقه كما دعنا سوشيك نمركي مقدمين سومريني kaas ayaa kusoo naqliya alimaam ashawkani raxmatullah caleyh idan daahirka xukunkii nas xukunkiisu maxaa waay waajib waa in lagu la qaato daahirkan xukunkiisu maxaa waay waajib waa in la qaato labadaba waay labadaba xukunkoodii waajib waay waayahay idan waxaan soo qaadanay maanta qaadanay nas iyo daahir tacriifkoodii iyo tusaalahoodii iyo hee xukunkoodii soo maa تعريف مصنف كشيء تصالنا واشيغنا حكم كنا واشيغنا منطوق يوم مفهوم ونبري والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله توفيق